kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka labayo tobnaad markii boqortooyadii raxabcaam ay dhisantay oo u xoogaystay ayuu ka tegey sharcigii rabbiga iyadoo ay reer binu israa'iil oo dhammu la jiraan oo sannaddii shanaad oo boqor raxabcaam ayaa shiishaq oo boqorkii masar ahaa yeruusaalem ku kacay maxaa yeelay iyagu waxay ku xadgudbeen rabbiga oo wuxuu kaxaystay kun iyo laba boqol oo gaadhay faras iyo lixdan kun oo fardoolaya oo dadkii isaga masar kala soo baxayna tiro ma ay lahayn waxayna ahaayeen reer luuhiim iyo reer sukiyiim iyo reer etoobiya oo isagu wuxuu qabsaday magaalooyinkii deyrka lahaa ee dalka yuhuuda oo haddana wuxuu yimid yeruusaalem haddaba nebi shimacya ayaa u yimid raxabcaam iyo amiiradii dalka yuhuuda oo yeruusaalem ugu urursanaa shiishaq daraaddiis oo wuxuu iyagii ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay idinku waadi dayriseen oo sidaas daraaddeed ayaan gacanta shiishaq idinkaga tegi markaasaa amiiradii dalka israa'iil iyo boqorkiiba is-hoosaysiiyeen oo waxay yidhaahdeen rabbigu waa xaq oo rabbiguna markuu arkay inay is-hoosaysiiyeen ayaa ereygii rabbigu u yimi shamacya wuxuuna ku yidhi iyagu way is-hoosaysiiyeen oo taas aawadeed anigu baabi'in maayo laakiinse waan samatan bixin doonaa oo cadhadayduna yeruusaalem kuma degi doonto iyadoo gacanta shiishaq aa ku timid habase yeeshee waxay ahaan doonaan addoommadiisa si ay u ogaadaan adeegiddayda iyo adeegidda boqortooyooyinka waddamadaba haddaba sidaas daraaddeed shiishaq oo ahaa boqorkii masar wuxuu ku kacay yeruusaalem oo wuxuu qaatay khasnadihii guriga rabbiga iyo khasnadihii guriga boqorkaba oo dhammaantood wuu wada qaatay oo wuxuu kaloo wada qaatay gaashaamadii dahabka ahaa oo sulaymaan sameeyey oo boqor xabcaam ayaa meeshoodii ka sameeyey gaashaamo naxaasa oo wuxuu u dhiibay saraakiishii waardeeyaashii albaabka guriga boqorka dhowri jiray oo mar alla markuu boqorkii gurigii rabbiga galo ayay waardeeyaashu iman jireen oo ay gaashaamada soo qaadi jireen oo haddana waxay ku soo celin jireen qolkii waardeeyaasha oo markuu isagu is-hoosaysiiyey ayaa cadhadii rabbigu ka noqotay si aan rabbigu isaga dhammaantiisba u baabi'in oo weliba dalka yuhuuda waxyaalo wanwanaagsan baa laga heli jiray haddaba boqor raxabcaam wuxuu ku xoogaystay yeruusaalem oo xukumay oo raxabcaam markuu boqor noqday wuxuu jiray kow iyo afartan sannadood oo toddoba iyo toban sannadood ayuu boqor ku ahaa yeruusaalem oo ahayd magaaladii rabbigu ka doortay qabiilooyinka reer binu israa'iil oo dhan inuu magaciisa halkaas dhigo oo hooyadiis magaceedana wuxuu ahaa nacamaah tii reer camoon oo isagu wuxuu sameeyey wax shara maxaa yeelay qalbigiisu uma uu diyaarin inuu rabbiga doondoono haddaba raxabcaam falimihiisii intii hore iyo intii dambaba sow kuma qornaa taariikhdii nebi shemacya iyo tii ido oo ahaa waxarkihii siday ahaayeen abtirsinyadii oo had iyo goorna dagaal baa ka dhexayn jiray raxabcaam iyo yaraabcaam oo raxab caamna wuu dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay magaaladii daawud oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii abiyaah